wararka ka imanaya gobolka shabeellaha dhexe ayaa sheegaya in dagaallo ay ka dhaceen tuulooyin dhowr ah oo ku yaala dhinaca bari ee magaalada jowhar dagaaladaas oo u dhexeeyey ciidamada dowladda soomaaliya iyo maleeshiyaadka al-shabaab saraakiisha dowladda ayaa sheegay in dagaalkaasi ay ku dileen tiro ka tirsan maleeshiyada al-shabaab wariyaha v o e da xuseen xasan dhaqane ayaa warbixintan beledweyne kasoo diray waxaa degan xaalada deegaanka warciisa ee gobolka shabeellaha dhexe halkaasoo dagaal qaraar uu shalay ku dhex maray ciidamada dowladda iyo kooxda al-shabaab ila deegaanka ku sugan ayaa waxa ay v o a u sheegeen in dadka deegaanka ay bilaabeen inay barakacaan cabsi ay ka qabaan dagaallo mar kale ka dhaca deegaanka ciidamada dowladda ayaa waxaa lagu soo waramayaa in ay ku sugan yihiin goobihii shalay lagu dagaalamay halka al-shabaabna ay joogaan meelo aan ka fogeen goobtii dagaalku uu ka dhacay labada dhinac ayaa waxa ay guulo ka sheegteen dagaalkii shalay ka dhacay deegaanka warciise afhayeenka ciidanka xoogga dalka korneel cali xaashi ayaa waxa uu sheegay inay ku dileen dagaalkii shalay ilaa toddobaatan ka tirsan kooxda al-shabaab islamarkaana ciidamadu ay soo hoyeen guulo la taaban karo dagaalkii ka dhacay gobolka shabeellaha dhexe korneel cali xaashe ayaa waxa uu sheegay in warbaahinta ay la wadaagi doonaan khasaaraha dhabta ah oo ay ciidamadu u geysteen kooxda al-shabaab maadaama ay ciidamadu weli ku howlan yihiin howlgal amniga lagu xaqiijinayo al-shabaab ayaa dhankooda ku daabacay baraha bulshada ee taageera in dagaalkii shalay ay ku dileen ilaa siddeed iyo toban askari oo ay ku jiraan saddex sarkaal saraakiishii lagu dilay dagaalka shalay waxaa ka mid ah gaashaanle maxamed cabdiwaaxid faarax taliyaha ururka lixdanaad ee ciidamada gorgor al-shabaab ayaa sidoo kale waxa ay sheegeen in saddex gaari oo kuwa dagaalka ah ay gubeen sidoo kalena ay dhaawaceen labaiyo afartan ka tirsan ciidamada dowladda muddo hal toddobaad ah ayaa ciidamada dowladdu waxay howlgallo ka wadaan qeybo ka mid ah gobolka shabeellaha dhexe gaar ahaan dhinaca bari iyadoo ujeeddadu tahay in howlgalladaasi al-shabaab lagaga saaro deegaanada ay kaga sugan yihiin inta badan gobolka shabeellaha dhexe xuseen xasan dhaqane v o a beledweyne